magaalada muqdisho ayaa lagu qabtay shir looga hadlayay hanaanka ay ku wada shaqayn karaan hay-adaha gargaarka bixiyo iyo dhigooda dowladda soomaaliya shirkan ayaa waxaa ka qayb galay hay-adaha ka shaqeeya arrimaha gargaarka wasiiro xildhibaano iyo madax ka socota hay-adaha caalamka doctor ismaaciil jimcaale madaxa farsamada hay-adda sodma ayaa ka waramaya shirkan iyo waxyaabihii kasoo baxay xal ku lafaguraayay hay-ada kala gedisan oo international community ka kooban iyo dabcan dhigooda dowladda oo ay ku jirto wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha iyo hay-adda sodma oo ayadoo coordinationkan oo dhan soo abaabushay shirka waxaa ka soo qayb galay madax sare oo isugu jira soomaali iyo kuwa aan soomaali ahayn intaba waxaa mas-uuliyadda adiladinka leeyahay shirka iyo daadihintiisa iska lahaa hay-adda sodma iyo wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha wasiir ku-xigeenkaa joogay isagaa furay si ofishala hay-adda sodma guddoomiyaheeda shirka si kooban waxaa uga soo baxay qaabka lagu wada shaqayn lahaay hanaanka ugu wanaagsan oo lagu wada shaqayn karo oo ay ku wada shaqayn karaan hay-adaha gargaarka bixiya iyo dhigooda dowladda oo ay ka mid tahay hay-adda sodma iyo muhadmooyinka maamul goboleedyada waxaa laysla gartay in coordinationka ama wada shaqayntu ay mar walba si dhow looga wada shaqeeyo in mustaqbalka adiladinka leeyahay qodobada ugu muhiimsan in la yeesho shir mar walba dhaca si joogto ah wakhtigiisana uu cayiman yahay bil ama labo labada middood weli minidka sooma bixin laakiin waxaa lagu caddayn doonaa minidka shirka waxyaabaha ugu muhiimsanna waxay ahayd sida inta la hayo oo gabaabsiga ama kooban haddii idinka leeyahay loogu beeqaamo ummadda soomaliya waxaa kaloo ka soo baxo qodob muhiim ah in dowladda soomaaliya ay hormuud ka naqato local resource inay isticmaasho oo ah haddii idinka leeyahay ganacsatada ama diaspora community-ga in la mobilize gareeyo oon laysku hadlayn oo keliya shirkan oo ay goobjoog ahaayeen hay-ado caalamiya ayaa la filayaa in gurma deg deg ah la gaarsiiyo dadka soomaaliyeed ee u baahan gargaarka bini'aadanimo